إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa wiil dhallinyaro ah ku toogtay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kabin ah oo lagu dilay askar kenyaan ah oo ka dhacay waddada u dhexaysa mandheera iyo nairobi ku dhowaad shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka ee xerada gordon isagoona sidoo kale digniin adag u diray hoggaanka ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay in ka badan toban ruux ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay qeybo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada ethoobiya askari ka tirsan ciidanka imaaraad ku tababartay ayaa nin ku hor kufsaday xaaskiisa دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa wiil dhallinyaro ah ku toogtay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya
maalintii shalay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dilka wiilka dhallinyarada ah ka hor waxaa muran uu soo kala dhex galay askar ka tirsan dowladda federaalka iyo wiilka waxaana dhacday in mid ka mid a askarta uu madaxa xabad kala dhaco taasoo sababtay inuu ku geeriyoodo isla goobtii ay kula dhacday askarigii dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta uu falku ka dhacay meydka wiilka ayaa in muddo ah goobta yiilay ayadoo dadku ay ka baqayeen in loo qabsado ayaga haddii ay taabtaan waxayna arrintani muujinaysaa halka la gaarsiiyey bulshada muqdisho iyo naxariistii dadka muslimiinta ah dhex diilay halka ay marayso goobjoogo ku sugan halka uu dilku ka dhacay ayaa ka warramay siday wax u dhaceen gabargaada eeday maamada wiilkeeda ajaadoo la gedi jiray ilaa kuma darnaada askara imaatay adiga ma aqaano ajaada gedarben miya ma aqaano ajashiisa meesha ku qornayda madaxa baaloota ugu dhufteen waxaa loo qaadi laayaan qof walba waa cabsoonaani qof walba waa cabsoonaada waa arrinta xamar dhacada ka jirto qof dhaawac hadaa qaadid hadhowda adaa lagu qabsanaa dhibaatadaasaa marka ka taageen hadda waxaa imaadeen ciidamadii oo amnigaa imaadeen oo meesha soo galeen ilaa hadda midkiisu u yaalani oo waxa waaye isgoyska bakaaraha jagboontiga abe oo taltaliyaha isgoyska bakaaraha markii waxyar la dhaafo meel kabradaad lagu gado agtiisoo ka dhacay dhibaatada wallaahi askarigii falka geysa lama qaban oo cararay waa kaastaa oo ka baxsada goobtii ma ahan markii ugu horreysay oo ay askarta dowladda federaalku dil ka geystaan magaalada muqdisho
kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kabin ah oo lagu dilay askar kenyaati ah kaas oo ka dhacay waddada xidhiidhisa magaalada mandheera iyo nairobi cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya
kanaalka wararka ee alkataa'ib al ikhbaariye ayaa baayay weerar dhabagal oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayaan ciidamo ka tirsan dowladda kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo nairobi filimka oo soconaya qadar laba daqiiqo ah ayaa wuxuu si toosa u soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta hoodka uga soo baxaya ciidamada kiyaatiga ah ay ku socdaalaya waddada iyagoo watay gaari dagaal islamarkaana ay xabadda hal mar ku hoobanayso gaarigii ay saarnaayeen ciidamadii kenya iyo mujaahidiinta rasaas ooda kaga qaadayaan iyadoo ay kaamirada soo qabanaysa mid ka mida askartii ku dhacay kamiinka oo uu ka soo baxaya gaariga isla waqtiyahaantaana isku dayayay inuu ka baxsado goobta balse ay haleelaysa rasaasta mujaahidiinta wamejenga isa kwa damu na mali, wamekitana imani kama jabali, wameshona raya kwa sanda za marijali, wanatetemesha madola mbalimbali. Uliza Amerika watayajibu maswali, uliza Amerika watayajibu maswali. Wamezungukwa na makafiri kila pahali, na imani zao zazidi ciidamada mujaahidiinta waxay gacanta ku dhigayaan gaarigii ay saarnaayeen ciidamada kenya taasoo ka dhiganan askartii saarnaa gaariga ay gebyahaanba u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo wata calanka tawxiidka islamarkaana ku dul takbiirsanaya gaariga korkiisa kuwa kali wanapambana licha ya uchache wa silaha wakitingishwa wanastahimili hali wanajituma mbele ya kafiri wanasema kanuni zenu tunazitupilia mbali hatutishiki na majeshi yenu na vifaa si tumeundwa na qurani ya ghali si tumeundwa na qurani ya ghali kaamirada ayaa soo bandhigaysa askartii lagu laayay kamiinka iyadoo soo qabanaysa mid mid ciidamada mujaahidiinta ayaana waxay ugu dambeyn gubayaan gaarigii ay wateen askarta kenya waxaana isqabsanaysa holac iyo waramadoow hao ni mashujaa hao ni mashujaa hawajali mauti tena ni masimba tena ni masimba wa jalla jalali hao ni mashujaa ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalka kadib meesha ka tagaya iyagoo nabad qaba oo takbiirsanaya
hawajali mauti tena ni masimba tena ni masimba wa
ku dhowaad shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen duleedka magaalada muqdisho gelinkii dambe ee shalay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhintay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka ee ka dhacay xerada gordon isagoona digniin adag u diray hoggaanka ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka soomaaliya maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka carabta ee ka dhacay xerada gordon ee magaalada muqdisho isagoo digniin adag u jeediyey hoggaanka shisheeyaha kusoo duulay dalka sheekh cali maxamuud raagi ayaa xusay inay beegsadeen saldhigga ugu weyn imaaraadka uu ku leeyahay magaalada muqdisho kaas oo ay ku tababarayeen ciidamo iyagoo hoostag ah iyagoo ka abaabulayay howlgallada ka dhanka ah muslimiinta saacaddu markay ahayd labiyo tobankii iyo afartan iyo shan daqiiqo ama hal saac oo rubi dhiman halyey ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar inqimaasi ah ku qaaday xerada gordon oo ah saldhigga ugu weyn ay murtadiinta imaaraadku ka samaysteen caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho xeradan ayay murtadiinta imaaraadku u adeegsanayeen inay ku tababaraan calooshood ushaqaystayaal ay iyagu maamulaan waxay sidoo kale ka abaabulaan howlgallada ashaadala dirifnimada ah ee ka dhanka ah ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed weerarka inqimaasiga ah ayuu geesiga mujaahidka ah si gaar ah ula beegsaday taliska saraakiisha ajnabiga ah ee ku yaala gudaha xerada la weeraray waxaana xilligii uu weerarku dhacayay gudaha taliskaas ku sugnaa in ka badan labaatan saraakiil ah oo isugu jirtay murtadiinta imaaraadka iyo caloos u shaqaystayaal caddaan iyo madow leh oo ay iyagu soo kiraysteen sheekh cali maxamuud raage uu ka hadlayay khasaaraha ka dhasha howlgalka ayaa sheegay in ka badan konton saraakiil ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen howlgalka inqimaasiga ah ee ka dhacay xerada gordon ee muqdisho tirada horudhaca ah saraakiisha cadowga ee lagu dilay howlgalkan inta aan ilaa hadda xaqiijinay waa toddobiyo toban sarkaal kuwaas oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka soomaaliya gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyey howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taliyayaashii tababarada ciidamada sirdoonka saadka iyo gaadiidka ayaa iyaguna halkaa ku baktiyey sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo caddaan ah oo ka tirsanaa calooshu shaqaystayaal ajnabi ah oo ay imaaraadku ka soo kareyseen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaa sidoo kale goobta lagu dilay murtadiin soomaali ah oo ka tirsanaa khawaanada diintooda iyo dalkooda iibsaday ee dabadhinfyada u ahaa imaaraadka dhimashada iyo dhaawaca cadowga marka la isku geeyo waa in ka badan konton saraakiil ah mustaf mukhtaar aadan oo toddobiyo labaatan sano jir ahaa ah kana soo jeeda degmada xudur ayaa ahaa mujaahidkii fuliyey weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka carabta weerarka khasaaraha intaas la eg cadowga gaalada iyo murtadiinta ah gaarsiiyey waxaa fuliyey walaalkeen shahiid biidni illaahi tabaaraka wa tacaala mustafa mukhtaar aadan oo toddobiyo labaatan jir ah kana soo jeeda degmada xudur ee walaayada islaamiga ee bakool isagoo keligiis ah balse allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa kaashanaya ayuu bartanka ka istaagay saraakiishii cadowga oo ahaa niman hubaysan aadna u tababaran halkaas ayuuna ku gumaaday cadowgii allah iyo cadowgii ummadda muslimiinta ah waxba uma aysan tarinin hubkii ay wateen iyo tababarkii ay qaateen dhegta ayaana dhammaantood dhiigga loo daray falila alxamdu waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo shahaadadiisa waxaan kuu rajaynaynaa inaad jannadii allah subxaanahu wa tacaala ku nicmaysanayso cadowgii isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta ee uu allah subxaanahu wa tacaala gacmahaada ku halaagayna ay naarta ka biyacabi doonaan insha allahu tacaala oo ay ku jiraan idanka ilaahay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qayb yar ka sheegay kaalinta imaaraadka uu ku leeyahay dhibaatooyinka iyo duulaanada lagu qaaday muslimiinta isagoo si gaar ah isku dultaagay dhibaatooyinka gurcan ee imaaraadku ay ka wadaan soomaaliya ma jiro goob dunida ka mid ah oo islaamka lagula dagaalamayo ilaa imaaraadku kaalin ayuu ku leeyahay wax ay qarsadaan ma ahane iyagaa fagaarayaasha la taagan oo foolxumada iyada ah ku faana haddii aan nahay muslimiinta soomaaliyeed imaaraadku waa midka dhaqaalaha iyo taageerada la garab jooga cadowga xabashida ah ee duulaanka ku ah baddeenna iyo berrigeenna waa midka tababaray kumanaanka ciidamada badda xabashida si ay u qabsadaan xeebaheenna waxa kale oo uu ugu deeqay qalab milatari oo ay ka mid yihiin maraakiib iyo diyaarado dagaal si ay ujeeddadaas ugu gaaraan waxaa intaas dheer in imaaraadku yahay wakiilka yuhuudda ee caalamka islaamka waxaa la wada ogyahay sida ay kaalinta koowaad kaga jiraan ajadayaasha guracan ee yuhuudda loogu wareejinayo masaajidka barakaysan ee alaqsa waa kuwii sida xishood la-aanta ah ummadda ula soo hor istaagay inay diinta islaamka beddelayaan kuna beddelayaan diinta donald trump ee uu u bixiyey midaynta diimaha ama waxdatul adyaan oo uula jeedo islaamka yuhuudiyada iyo kiristaannimada waa imaaraadka kuwa yahuudda ku taageeraya hub iyo dhaqaale si loo sii xoojiyo xasuuqa ka socda qasa oo ilaa maanta oo aan hadlayno lagu dilay ku dhowaad soddon kun oo dumar iyo carruur u badan laguna dhaawacay toddobaatan kun oo kale waa imaaraadka kuwa xasuuqa u geystay shacabka muslimiinta ah ee yeman iyo liibiya haddana kaalinta ugu weyn ku leh musiibada haysata muslimiinta suudaan ugu dambayntii sheekh cali maxamuud raagi ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay la dagaalamaan shisheeyaha si gaar ahna u beegsadaan imaaraadka oo waxba ka duwaneen xabashida etoobiya bal ka sii daran bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan leeyahay cadowga idinku soo duulay la dagaalamo imaaraad si gaar ah ula dagaalamo xabashida aad cadaawadeeda wada taqaanaan maanta imaaraadku waxba kama duuna waxna ma dhaamo iyagaaba ka sii daran oo gaalnimada ayuu xiise u qabaa gumaadka iyo duulinimada uu imaaraadku baday shucuubtii hudalkoodii qabsaday dib u fiiriya waxa uu yemanka wada arka waxa uu liibiya ka geystay fiiriya sida uu gumaadka khaza ka socda ugu lug leeyahay fiiriya xasuuqa iyo tacadiyada uu suudaan hadda ka wada fiiriya intaas oo dulinimo ah oo uu dadkaas walaalaheenna ah baday annagana waanala damacsan yahay ee ha lagu baraarugo annaga wuuba nooga sii daran yahay oo cadowgeennii soo jireenka ahaa ayuu noo garba qabanaya ha ku tagminina magacyada carabnimada iyo islaamnimada afka baarkiisa ah iyo dacaayadda murtadiinta ee ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed ay caawinayaan arrinku waa cagsigeeda oo waxay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah gudnimo iyo gaalnimo isugu daraan khasaare lixaad leh ayaa imaaraadka carabta ku gaaray howlgalkii najaxay ee mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya diyaarad gaar ah ayaa muqdisho looga qaaday meydadka iyo dhaawacyada saraakiisha imaaraadka carabta in ka badan toban ruux ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid a dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida ethoobiya maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah el furqaan askari ka tirsan ciidanka imaaraad ku tababaray ayaa ninka hor kufsaday xaaskiisa cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya falkan kufsiga ah ayaa haween hor xilli saqdhexe ah waxa uu ka dhacay waaxda saddexaad ee degmada kaxda kadib markii uu askari ka tirsanaa dowladda federaalka u galay reer ka mid ah danyarta barakacayaasha ah askariga oo lagu magacaabo deeqow ayaa ninkii indhaha ka xiray kadib wuxuu isku dayay inuu kufsado xaaskiisii laakiin haweenaydii ayuu iska caabin kala kulmay kadib wuxuu ku dhuftay baynaad sidaas ayayna ugu suuro gashay inuu kufsado askariga oo ka mid ahaa ciidanka boolis milataro ee hoostaga imaaraadka carabta ayaa shalay galab lagu xiray saldhigga galbeed ee degmada dharkinley sida ay saraakiil u xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah haweenayda la kufsaday ayaa la geeyey goob caafimaad waxaana la xaqiijiyey in la kufsaday iyadoo la baxnaaninayo dhaawaca oo ugu yaala mid ka mid ah gacmaheeda dhacdadan aadka u foosha xun ayaa laga hadal hayaa degmooyinka kaxda iyo dharkeenley ee magaalada muqdisho kufsiga haweenayda waxaa soo muujiyey dhaawaca loo geystay waxaana aad u soo badanaya haweenka ay kufsanayaan ciidanka imaaraadka ee la aamusay dhibkooda xildhibaan lagu magacaabo cali xaaji daahir ayaa shalay saxaafadda kula hadlay xarunta baarlamaanka muqdisho horteeda wuxuuna sheegay in kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka ee maalmahan sida xawliga u socda ay yihiin kuwa la soo maalgeliyey oo ay ka dambeeyaan jihooyin uu tilmaamay inay doonayaan inay dib u soo celiyaan xeerkii qowmuluudka ee jandarka iyo kuwii la midka ahaa warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta